halo
walaal waxaan waxaan ku idhi macay hee
waxaad iga yar caawisaa hee miyaanan wakiil noqon karin oonan dadka aan bal u fure abad haiga caawiya
walaal hayna soo gaadha xafiiska horta xaggeena rigoortiinaan gudbinaynaa markaas weya samaaha marka xafiisku ina soo gaadhay kabacdi baad nala soo xidhiidhi wala saasay noqon walaal ayo walaal macalin aad baa umahadsan iyoun